بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismi illaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyoom oo idaacadda islaamiga al andalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jimcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xoogoga muqaawamada filistiin oo saacado kooban gudahood gubay in ka badan labaatan gaadiidka gaashaaman ah oo ciidamada yuhuudda ay lahaayeen maxaa xilligan ku qasbay yuhuudda inay ku dhawaaqdo ujeedkeeda ah qabsashada magaalada khaza iyo soo gebagabaynta waxaiska cabinta maxaase arrinkaas uga suurtagelaya wasiirka arrimaha dibadda maraykanka oo sheegay in khilaaf xoogan uu ka dhex jira maraykanka sababa ku aadan taageerada indhala'aanta ee maraykanka uu siinaya yuhuudda sayuuniyadda mujaahidiinta jamaacadda u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta oo qaraxyo ku burburiyey gaadiid ay leeyihiin ciidamada xukuumadda maali iyo maleeshiyaadka calashooda shaqaystayaasha ee fagner ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidanka raafidada iiraan ayaa lagu dilay weerar ay fulisay jamaacadda jeeshul cadli ee ka howlgasha dhulalka muslimiinta sunniga ee ixtiraalka ku jira qodobadaas wixii soo korra ead maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka maalintii soddon iyo sagaalaad oo xiriir ah ayay gashay camaliyadda duufaanta laksa ee xooga muqaawamadu ay ku dhawaaqeen horaantii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay magaalada khaza waxaa ka socda dagaallo culus oo foolkafool ah waxaana barbar socda duqaymo bahalnimo leh oo yahuuddu ay u geysanayaan inkastoo yahuuddu ku dhowaad boqol kun oo askari ay geliyeen magaalada islamarkaasna diyaaradaha casriga ee reer galbeedka ay ku garaacayaan magaaladan haddana xooga muqaawamadu weli waxay tahdiid ku hayaan magaalooyinka waaweyn ee yahuudda gumaysato waxayna cabsi gelinayaan dadka yahuudda sayuuniyadda ee xoogga lagu dejiyey dhammaanba dhulka filistiin wararka ka imaanaya khaza ayaa sheegaya in dagaalo malxamad ah saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen beytul xanuun iyo magaalada khaza halkaasoo xooga muqaawamadu ay jilbaha u adkaysteen dhowr hujuumo ay soo qaadeen ciidamada yahuudda sayuuniyadda yahuudda cadowga ah oo caan ku ah fulanimo ayaa duqiimo ba-aan ka geystay magaalada kadibna waxay isku dayeen in dhanka dhulka ay soo galaan laakiin waxaa lasoo tibiyey in dhowr askari looga dilay weerar rogaal celin ah oo muqaawamadu ay ka fuliyeen dhowr xaafadood abuu cubayda oo ah afeenka xoogga muqaawamada ayaa kelimad uu jeediyey wuxuu si faahfaahsan kaga hadlay dagaaladii dhacay saacadihii lasoo dhaafay ugu horreyn wuxuu sheegay in muqaawamadu ay bad qabaan islamarkaasna islamarkaasna ay ku guda jiraan halgan adag oo ka dhan ah ciidamada yahuudda sayuuniyadda isagoo ku godiyey in yahuuddu khaza ay ka soo bixi doonaan iyagoo dhutunaya halkaasna ay noqon doonaan qabuurihii lagu aasin lahaa ويناورون في كل مناطق التوغل ويوجهون ضربات للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته afartan iyo siddeed saacadood gudahood ayuu sheegay inay burburiyeen in ka badan labaatan gaari oo ay lahaayeen ciidamada yuhuudda wuxuu sheegay inay weerareen dhismayaal ay gabaad ka dhigteen ciidamada yuhuudda kuwaasoo ku yaala magaalada khaza waxayna muqaawamada ku faantay in iyadoo hadda ay gacanta ku hayso mubaadarada dagaalka ee magaalada khaza بعد ثمان وثلاثين يوما من بدء معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا التصدي لآليات العدو وقواته النازية المتوغلة في مدينة غزة وفي بيت حانون من عدة جهات kadib soddon iyo siddeed maalmood oo laga joogo bilaabashada camaliyadda duufaanta al aqsa dagaalyahanadeennu waxay sii wadaan inay iska caabiyaan gaadiidka cadowga iyo ciidamadiisa xoogga ku soo galay magaalada khaza iyo beytxanuun dhowr jiho ayayna ka weerareen sidoo kale dagaalyahanadeennu waxay sii wadaan inay sahansadaan goobaha uu cadowgu isku ururinayo kadibna inta ay aad ugu dhowaadaan ayay si adag u garaacayaan iyagoo qarxinaya taangiyadiisa iyo gaadiidkiisa gaashaaman dhammaan goobihii uu soo galayna waxaa ka socda loolan adag hogaanka muqaawamada ayaa ka jawaabay hadalla ay ku hadaaqayeen saraakiisha sarsare ee maamulka yuhuudda kuwaas oo ah inay qabsan doonaan marayka khaza ayna soo afjarayaan dhammaanba xoogga muqaawamada falastiiniyiinta taasoo ka dhigan guul weyn oo ay sheeganayaan benyamin netanyahu iyo wasiirkiisa dagaalka خلال الثمان وأربعين ساعة الأخيرة من تدمير عشرين آلية عسكرية بين دبابة ومدرعة تدميرا كليا أو جزئيا في مناطق توغل قوات العدو afartan iyo siddeeddii saacadood ee lasoo dhaafay waxaa noo suura gashay inaan burburino si dhammaystiran iyo qayb ahaan ilaa iyo labaatan gaari oo nooca dagaalka ah kuwaasoo isugu jira taangiyo iyo gaadiidka gaashaaman kadib soddon iyo siddeed maalmood oo aan wadno howlgalka duufaanta al aqsa waxaan adkaynaynaa arrimaha soo socda ugu horrayn riyada jiran ee ay ku taamayaan hoggaanka cadowga sahyuuniga ee ah inay ka takhalusaan muqaawamadeena khaza ku tugan waa iskuday uu ku doonayo inuu uga cararo hasiimada weyn ee soo gaartay iyo waaqica aadka u qaraar ee uu cadowgu la nool yahay إن الأحلام المريضة لقادة الحرب الصهاينة بالقضاء على مقاومتنا في غزة هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية والواقع المرير الذي يعيشه هؤلاء haddaba arrimaha dagaalka ka socda magaalada khaza ee u dhexeeya muslimiinta iyo yuhuudda ayayna ku guda jirnaaye khabiir militari sidoo kalena ah sarkaal howlgab ah oo su'aalo laga weydiiyey xiisadaha colaadeed ee ka jira mandiqada bariga dhexe gaar ahaan dagaalka u dhexeeya muqaawamada iyo yuhuudda ayaa bannaanka keenay jabka iyo ceebta haysata waxaa loogu yeeray israa'iil warbixin arrintaas ku aadan waxaa inoo diyaariyey walaalka ilyaas cabdulaahi khabiir lagu magacaabo maxamuud irdisaad sidoo kalena ah sarkaal howlgab ah ayaa ka jawaabay su'aalo la xidhiira dagaalka u dhexeeya muqaawamada filistiin iyo ciidamada yuhuudda kaas oo galay maalinkiisii soddon iyo sagaalaad oo xidhiir ah wuxuu ninkan sheegay in khasaaraha ciidamada gumaystaha ka soo gaaray maalmihii ugu dambeeyey furimaha dagaalka uu xoogaystay waana marka laga hadlaya dhanka maadiga iyo sidoo kale dhanka dhimashada askarta wuxuu tilmaamay in dagaalka muqaawamada iyo yuhuudda u dhexeeya uu noqday mid culus labada dhinacna ay yihiin kuwa ay ismaristoodu adkaatay waxaa loogu yeero israa'iil ayuuna sheegay inay qarisay xaqiiqada khasaaraha ay kala kulmaysa duulaanka ay ku qaaday magaalada khaza wuxuu irdisaad intaa ku daray xilli uu waraysi siinayay mid ka mid ah warbaahinta carabta in maamulka gumaystaha uu guran doono midhaha natiijada ka dhalata xasuuqyada uu ka wado magaalada khaza wuxuuna farta ku fiiqay hoosudhaca ku yimid taageerada dhanka siyaasadda ee uu maamulkan ka heli jiray reer galbeedka iyo cadaadisyada shacbiyadeed iyo dibadbaxyada ka jira magaalooyinka qaaradda yurub wuxuu sidoo kale u sababeeyey midhaha qaraari ee uu guran doono maamulka sahyuuniga isbeddellada ku yimid mawaaqifta siyaasadeed ee qaar ka mid ah xukuumadaha reer galbeedka kuwaas oo markii hore taageero buuxa u muujiyey nidaamka gumaystaha ee gumaadka ka wada marinka khaza balse ugu dambayntii ku qasbanaaday inay ka baxaan garabkooda mar uu ka jawaabayay su'aal ku saabsanayd halka ay ku dambeeyaan ciidamadii gumaystaha ee duulaanka ku qaaday marinka khaza ayuu ugu horrayn sheegay in soo duulayaasha ay adeegsadeen saddex jiho oo kale ah dhanka waqooyi iyagoo ka imanaya deegaanada cadaadira iyo beytulaahiya iyo dhanka waqooyi bari iyagoo ka soo tallaabaya beytuxaanuun iyo markii ugu dambaysay oo ay ka soo galeen bariga iyagoo uga sii gudbay galbeedka goobaha ay sida fudud u adeegsadeen ayaa ah dhulbareedyada dhaca qaybta waqooyi ee waadiga khaza gaar ahaan mandiqada juxrudiig iyagoo u sii jihaysnaa dhanka waddada salaaxuddiin kadibna ay uga sii gudbeen dhanka waadiga al-rashiid waana sida uu sheegay maxamuud irdisaad oo ah khabiirka militari ee arrimahan ka sheekeynaya wuxuu tilmaamay in saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ay sii socotay hareereynta ay samaynayaan ciidamada yuhuudda waxayna qayb ahaan u go'doomiyeen magaalada khaza gaar ahaan qaybta waqooyi ee marinka waxaana socdaalkoodii sii watay ciidamada yuhuudda oo ka soo dhaqaaqay dhanka bariga una sii gudbay dhanka waddada al-rashiid waxayna intaasi kadib u soo wareegeen dhanka waqooyiga khaza iyo muqayamka shaadi si ay ugu biiraan ciidamada kale ee ka imaanaya dhanka waqooyi galbeed ee beytulaahiya mar walba uu ciidanka gumaystaha gudaha u soo gala deegaanada ay dadku ku badan yihiin waxaa halkaas fursad ay godadka uga soo baxaan ka helaya muqaawamada waxayna dhismayaasha ka dhiganayaan goob ay isku qariyaan oo ay ka ugaarsadaan gaadiidka iyo ciidanka yuhuudda waxayna halkaas ku wajahayaan iska caabin culus mar walba oo ay ku sii siqaan deegaanada ay ku badan yihiin dadka waana mid taas muqaawamada fursad u siinaysa in dharbaaxa culus ay ku dhuftaan ciidamada yuhuudda ayuu yidhi maxamuud irdisaad isagoo sii wata hadalkiisa ayuu yidhi sidaa darteed waxaan aragnay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay korarka ku yimid khasaaraha sida gaadiidka sahayda ama xitaa ciidanka marka ay marxaladdan maraysa ayuu sheegay in labada dhinac ay ku fara adeegayaan howlgalka balse muqaawamadu ay tahay midda ay fursadda u saamaxaysa in khasaayir xooggan ay gaarsiisay yuhuudda waana iyada midda guulaysanaysa maadaama mar walba ay khasaayir xooggan dusha u saarisay yuhuudda ay ka dhigan tahay inay guulaysatay waxaa sidoo kale qabiirkan wax laga weydiiyey inay jiraan tirkoob ku aadan khasaaraha yuhuudda ka soo gaaray dagaalka ay kaga jirta marinka khaza wuxuu milicsaday wararkii uu soo saaray afhayeenka kooxaha muqaawamada abuucubeyda iyo wararkii ka soo baxay maamulka yuhuudda wuxuu tilmaamay in khasaaraha gumaystaha uu gaaray boqol iyo lixdan gaadiid oo isugu jira kuwa gaashaaman taangiyada iyo makiinada ay wateen ciidanka waxa uu dhanka kale soo hadal qaaday khasaaraha nafeed ee yuhuudda wuxuuna keliya ka dhawaajiyey dhimashada ilaa shan iyo afartan askari walow la rumaysan yahay in khasaaruhu intaa ka badan yahay marka uu soo idlaado dagaalka waxaan arki doonnaa in khasaaraha yuhuudda uu ka badan yahay nambarka la iclaamiyey haddii ay tahay khasaaraha gaadiidka sahayda ama xitaa ciidanka ayuu yidhi maxamuud erdesaad isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi waxaynu rumaysannahay in israa'iil ay khasaartay intaas ka badan waxay qarinaysaa nambarka saxda ah ilaa looga soo sheegaya qoysaska dadka dhintay oo khasaaruhu bilowga howlgalka toddobadii oktoobar waxa uu ahaa mid xooggan wuxuu sidoo kale ninkan ka jawaabay haddii ciidanka gumaystaha ay ku guulaysteen in shacabka reer khaza ay ka barakiciyaan waqooyiga marinka iyo in kale wuxuu tilmaamay in yuhuudda aysan wax guul ah ka gaarin in shacabka reer khaza ay ka barakiciyaan dhulkooda yuhuudda waxa ay doonayaan in khariiradda ay ka tirtiraan mandiqadda khaza dhulka khazana ay ka dhigaan mid lamadegaan ah waxay doonaysaa in dhulka ay ka dhigta mandiqad bannaan oo la gubay lagana barakiciyo dadkii degganaa balse shacabka reer khaza intooda badan waa kuwo weli meeshooda deggan tanii markii uu bilowday howlgalka duufaanta laaqsa ee toddobadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay dadku waxay arkeen iyagoo hooyola'aan ah sababo ku aadan duqaymaha ay kala kulmayaan yuhuudda waxay ku lee'anayaan waddooyinka suuragalna ma noqon doonto in khaza ay noqoto meel maran ayuu yidhi maxamuud irdisaad dhanka kale waxaa wax laga weydiiyey midhaha siyaasadeed ee uu maamulka gumaystaha ka guran doono dagaalka uu kaga jira marinka khaza wuxuu tilmaamay in maamulka gumaystaha uu wajihi doono natiijada ka dhalata duulaanka uu ku qaaday khaza bilowgii howlgalku wuxuu gumaystaha marmarsiyo duqaymaha uga dhiganayay inuu ku difaacaya naftiisa munaasabad kastana waxa uu ka sheegayay in khaza uu rabo inuu ka tirtiro khariiradda balse uma eka mid awoodi doono ayuu yidhi maxamuud oo hadalkiisa sii wataa israa'iil waxay bixin doontaa qarash siyaasadeed oo aysan bixin muddo shan iyo toddobaatan sano ah oo ay ku jirto gumaysiga ay ku hayso filistiin ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey qabiirkan militari reer galbeedka taageeradii buuxe ee yuhuudda u muujinaya bilowgii howlgalka duufaanta al aksa ayaa hadda u muuqda mid bilaabay gadaal ugurasho waana kuwo yareeyey taageeradii ay ugu deeqi jireen sahyuuniyiinta maadaama ay arkeen natiijo xumada gumaystaha ka haysata furimaha dagaalka dhanka taageerada siyaasadeed ee uu maamulka yuhuudda ka heli jira dhanka caalamka ayaa iyadoona noqotay mid uu ku yimid hoosudhac ballaaran sababtuna waa cadaadisyada shacbiyadeed iyo mudaaharaadayaasha ka dhacaya magaalooyinka yurub laga soo bilaabo madriid ilaa baariis london ilaa baarliin iswiidhan ilaa denmark iyo xitaa maraykanka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamulyoom ayaad dhegaysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo aalaaba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka maahir aad baad u mahadsantahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaani araxiim ciidamada mujaahidiinta jamaacada ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayaa qaraxyo culus ku burburiyey gaadiid ay leeyihiin ciidanka dowladda riddada ah ee maali iyo kuwa murtasaqada ah ee fagnar mujaahidiintu waxay shaaciyeen in silsilado qaraxyo ah ay ku beegsadeen quniyooyin ka tirsan ciidanka ridada maali iyo murtasaqada ruushka ee fagner qaraxyadan ayaana ka kala dhacay duleedada magaalooyinka markala iyo liira bayaan kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in allah fadligiis qaraxyadaas barakaysan lagu burburiyey qaar ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ay wateen kolonyada cadowga sidoo kale waxaa howlgalkaas qaraxyada ah ku halaagsamay ugu yaraan lix askari oo ka mid ahaa kolonyada halka ay ku dhaawacmeen afar kale mujaahidiinta ayaana baahiyey sawirada gaadiidka cadowga laga burburiyey mujaahidiinta jamaacada u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayaa si habsami leh u wada howlgallada jihaadiga ah ee ka dhanka ah soo duulayaasha qaybta ka ah howlgalka gaalada midowday ee loogu magacdaray minusma iyo xukuumadda riddada ah ee fadhigeedu yahay bomako iyo murtasaqada ruushka ee fagner marinka khaza ee goodoonka ku jira ayaa xalay martigeliyey dagaallo culus oo u dhexeeyey kooxaha wax iska caabinta filistiiniyiinta iyo maleeshaadka maamulka yuhuudda halkaasoo khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed lagu gaarsiiyey ciidanka yuhuudda dagaalada uu ka dhacay waqooyiga marinka khaza ayaa sababay dhimashada ugu yaraan laba askari oo ka tirsan maleeshaadka yuhuudda halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen afar kale taliska ciidanka sahyuuniyadda ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan laba askari looga dilay afar kalena looga dhaawacay dagaallo culus oo dhanka dhulka ah kuwaas oo iyaga iyo kooxaha wax iska caabinta filistiiniyiinta ku dhex maray waqooyiga marinka khaza khasaarahan cusub ee la gaarsiiyey maleeshaadka maamulka yuhuudda ayaa tirada guud ee khasaaraha maleeshaadkaasi ku qabsaday marinka khaza ka dhigaya dhimashada afartan iyo toddoba askari tan iyo markii uu bilowday duulaanka dhanka dhulka ah ee ka dhanka ah marinka khaza toddoba iyo labaatankii oktoobar maleeshaadka maamulka gumaysaha ayaa weli isku dayaya inay gudaha u soo galaan deegaanada khaza xilli iska horimaadida yuhuudda lagula jiro ee ka socda marinka khaza ay ku dhow yihiin saddex toddobaad oo xiriira waxaana ciidanka yuhuudda ay ku socdaan oo keliya diyaaradaha aan duuriyaha lahayn kuwaas oo geysanaya duqaymo xooggan oo aan kala joogsi lahayn beegsanayana dadka rayidka ah ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidanka raafidada ah ee iiraan ayaa lagu dilay weerar hubaysan oo ay fulisay jamaacada jeyshul cadli ee ka howlgasha qaybo ka mid ah waddankaas weerarkan hubaysan oo ahaa mid dhabagal ah ayaa waxaa loo dhigay gaari ay la socdeen ciidanka raafidada xilli uu marayay meel u dhow mandiqada sarwaan ee dhacda gobolka buulushistaan weerarkan askarta looga dilay dowladda iiraan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay xukuumadda raafidada ah ee iiraan ay daldashay laba ka mid ah dagaalyahanada jamaacada jeyshul cadli kuwaasi oo in muddo ah ku jiray xabsiyada xukuumaddaas jamaacadan ayaana sheegtay in uu aargud u ahaa daldalaadda labadaasi maxbuus wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka antonio blinken ayaa sheegay in khilaaf xoogan uu ka dhex jiro dowladdiisa kaasi oo ku aadan dagaalada ka socda khaza ee u dhexeeya kooxaha wax iska caabinta filistiiniyiinta iyo maleeshaadka maamulka yuhuudda antonio blinken ayaa warqad uu u diray shaqaalaha wasaaradda ku qiray inay jiraan khilaafaad u dhexeeya dowladda kuwaasi oo ku aadan xasuuqa yuhuudda ee ka dhanka ah dadka rayidka shabakadda c n n ee laga leeyahay maraykanka ayaa sheegtay in blinken uu iimailka ugu diray warqaddiisa uu ku muujinayo khilaafaadka jira waxaana fariimahaas loo wada diray shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka maxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xubinta wargeysyada waa xubin maalinle ah oo barnaamijka caalamul yowm uu ku soo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah cabdifataax bumuxsin iyo sayiib cabdulaahi adaad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan al faatix ku soo dhowaada xubinta wargeysada canhawinta maanta aan ku falanqayn doonno waxaa ka mid ah baaqyada loo dirayo wasaaradda difaaca dowladda maraykanka ee ku aadan joojinta dagaalka khaza oo isa soo taraya sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah dadkii ka soo barakacay waqooyiga magaalada khaza oo koonfurta ku wajahaya xaalada adag canaawintaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan xubinta wargeysada aan soo dhoweeyay walaalka cabdulfataax abuu muxsin haya cabdifitaax bal inoo soo qabo qodobka ugu horreeya maanta xubinta wargeysada oo ku saabsan baaqyada loo dirayo wasaaradda difaaca maraykanka ee ku aadan in maraykanka uu joojiyo hubka uu siinayo maamulka gumaystaha yahuudda waad mahadsan tahay walaalka suhayb ee weli waxaa sii socda baaqyada ka dhanka ah yahuudda ee ka imaanaya xulafada maamulka isugu yeera israa'iil sida maalmihii lasoo dhaafayba aan soo sheegnay ee markan ee waa gudaha maraykanka ururo rayid ah oo isku tegey ayaa maamulka waddankaasi ee uu hogaamiyo joe biden waxay ugu baaqeen inuu yahuudda ka joojiyo ee qadiifadaha madaaficda goobta ee loo yaqaano hawserka ama altilariga ee tani waxa ay ka tarjumaysaa suhaybow cadaadisyada sii kordhaya ee washington uga imaanaya ee shacabkeeda iyo ururada bulshadeeda rayidka oo gebi ahaanba ka soo horjeeda ee taageerada waalida ah ee uu maraykanku siinayo yahuudda gaar ahaan markay timaado suhaybow ee madaaficdan ee sida joogtada ah loogu garaacayo ee maatida khaza wargeyska the washington post oo arrimahaasi wax ka qoray ayaa suhaybow sheegay in hay-ado gargaar kuwo diimeed iyo qaar kale oo u dooda waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha oo ka howlgala gudaha dalka maraykanka ay ka digeen in dowladdooda ay mar kale ee madaaficdaasi ugu deeqdo maamulka yahuudda taas oo ay sheegeen in haddii ay dhacdo ay sare u qaadayso dhibaatada dadka rayidka ah ee khaza ka socota warqad ay u direen ee xogayaha difaaca lowid osten in ka badan ee soddon urur oo qaarkood ka shaqeeya gargaarka qaar kalena ka shaqeeya xuquuqul insaanka qaarna ay yihiin ururo diimeed waxaana ku jira suhaybow ee hay-adda exform ee maraykanka iyo amnesty international iyo xarunta dadka rayidka ee colaadaha waxayna warqadaasi ee ay ku muujiyeen walaaca ay ka qabaan ee qorshaha bentagon ciidanka sahayanada uu ku siinayo gantaalada altilariga kuwaas oo yahuudda ee ka helaya kaydka hubka maraykanka uu ku leeyahay ee deegaanada maamulka yahuudda waxay leeyihiin ururadan in la siiyo yahuudda ee hubkan iyo rasaastan ee waxa ay wiiqaysaa ilaalintii rayidka iyo ixtiraamkii sharciga caalamiga ee bini'aadantinimada ee uu sheegan jiray maraykanka taas oo meesha ka saaraysa suwaybow kalsoonidii lagu qabay ee maamulka joe biden wargeyska washington post oo ka fahloonayay warqadan ayaa sheegay inay ka tarjumayso ee walaaca sii kordhaya ee shacabka maraykanka ee ku aadan dagaalka sii xoogaysanaya ee khaza sidoo kalena ay muujinayso doorka maraykanku ku leeyahay taageerada dagaalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan koob iyo toban kun oo filistiiniyiin ah oo badankood ee rayid maras ah sidoo kale suhaybow wargeysku waxa uu xusay in tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay oo yahuuddu ay weerarka ku ekeeyeen ee khaza maraykanku uu taageero militari oo dhinac weliba ah uu siiyey ee maamulka yahuudda sidoo kalena xeebaha deegaanadaasi uu u diray labo ka mid ah maraakiibtiisa diyaaradaha xambaara oo ay la socdaan kumanaan askari si dagaalkan looga ilaaliyo faragelin uga timaada dibadda waxaana la sheegayaa suhaybow in askarta maraykanka ay baqayb ka yihiin ee kuwa beegsanaya ee dadka shacabka ah ee khaza sidoo kale suhaybow mas-uuliyiin amerikan ah ayaa horey wacad ugu maray in yahuudda ay ku taageerayaan rasaasta madaaficda altilariga islamar ahaantana ay ka siinayaan kaydka maraykanka ee deegaanada yahuudda kaas oo horey loogu diyaariyey in lagu qalabeeyo ciidamada maraykanka ee ku sugan gobolka bariga dhexe ilaa iyo hadda sohebo ma jiraan ee waxwar ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo yeeray bentagon oo ah xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka dhinaca kale shacabka muslimiinta ah ee ka soo barakacaya magaalada khaza islamarkaana ku wajahan koonfurta mandiqadaasi ayaa la sheegayaa inay waajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha ah haddaba sohebo arrimahaasi yaa wax ka qoray maanta waad mahadsan tahay walaalka cabdulfataax arrintaas maanta waxaa wax ka qoray qaar ka mid a wargeysada ka soo baxa waddanka faransiiska waxaana ugu muhiimsan saxiifadda loo yaqaano livegario sidoo kale wargeeska limonde iyo sidoo kale saxiifadda luban cabdifataaxow wargeysadan waxay la kulmeen qaar ka mid ah dadkii falistiiniyiinta ahaa ee ka soo barakacay waqooyiga magaalada khaza ee soo gaaray koonfurta kuwaasoo hadda la sheegayo in xaalado adag ay la kulmayaan cabdifataax dadkan waxa ay sheegeen in xaalad aad u adag ay ka soo barakaceen intii horena noloshoodu ay dhaanto balse waxa ay sheegeen in aysan jirin wax kaga horeeya koonfurta magaalada khaza haddii ay tahay hooy cunto daawo iyo wax la mid ah arrinta intaa ka sii darana cabdifataaxu waxa ay tahay dhagarta uu sameynayo maamulka gumaystaha yuhuudda wuxuu u sheegay dadka waqooyiga khaza deggan inay halkaasi ka barakacaan oo ay koonfurta aadaan islamarkaana ay ammaan ku heli doonaan balse maalinkii shalay duqeymo ayuu ka geystay iyadoo lasoo warinayo in ay ku burbureen guryo gaaraya toban ilaa toban ruuxna ay ku shahiideen maalmihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaalo muujinaya oo iyagoo lugeynaya soo gaaraya koonfurta magaalada khaza kana soo baxsanaya gumaadka ka socda waqooyiga magaalada khaza isal waxaa gumaadka keliya geysanayay diyaaradaha dagaalka yuhuudda balse waxaa hadda si toos ah ugu biiray taangiyada iyo ciidamada yuhuudda oo wax kasta oy arkaan tooganaya sidoo kalena xitaa dhakhaatiirta iyo bukaanada cisbitaalada ku sugan tooganaya markii ay yimaadaan barxadda cisbitaalka sida maanta uu ka dhawaajiyey maamulaha cisbitaalka ashifa ee magaalada khaza cabdifataaxu qaar ka mid ah dadkan oo ay wargeysadaas wareysteen waxaa ka mid ah haweeney lagu magacaabo ummu yacquub waxa ay tilmaamaysaa in hadda aysan haynin wax cunto ah oo ay carruurteyda ay siiso laga soo bilaabo subaxnimadii saaka ayna raadinayaan goob ay ka hoydaan sidoo kale taqaariirta lagu daabacay majalladan waxaa ka mid ah in wariyaasha ka socda ay soo arkeen kumanaan dad ah oo daadsan koonfurta magaalada khaza islamarkaana aanan haysanin wax ay cunaan iyo meel ay ka hoydaan taa beddelkeeda carruurta ayaa ku hurdaya korka waalidiintooda saamix waa mid ka mid a dadka ka soo barakacay waqooyiga magaalada khaza waxa uu leeyahay halkan waxaan ku joognaa annagoo soddon iyo shan qof ah waxaana mas-uul ka ahay quudinta buu leeyahay saddex iyo toban carruur ah subaxii guriga ayaan ka baxayaa si aan u soo raadiyo wax ay cunaan galabkiina waxaan u soo laabanayaa anigu aanan waxwadin cabdifataaxu markii laga hadlayo koonfurta magaalada khaza xaaladdeedu waxaa la sheegayaa in aysan ka duwanayn waqooyiga oo koronto ma jirto keliya waxaa la sheegaya koonfurta magaalada khaza inay ku dhaanto waqooyiga ayaa ah biyaha kuwaas oo la sheegay in xoogaa biyaah laga helayo markii inta aan kaga soo tagno koonfurta oo aan cabdifataaxu waqooyiga ku laabanno xaaladda ugu adag waxay xilligan ka taagan tahay cisbitaalada waxaa la soo sheegayaa in la la'yahay meel lagu aaso shuhaadada cisbitaalka ashifa wuxuu ka mid yahay cisbitaalada magaalada khaza ugu waaweyn maamulayaasheedu waxa ay sheegeen in ay awoodi la'yihiin inay u soo baxaan saaxada ama barxadda cisbitaalka iskaba dhaafa duqaymaha ku socdee waxa ay sheegeen in askarta yuhuudda ah ay ka soo tooganayaan meel fog iyadoo sidoo kale taangiyadoodana cisbitaalka ay duqaynayaan waxa ay sheegeen in hadda ay qorsheynayaan in cisbitaalka dhexdiisa ay ka qodaan qubuur jamaaci ah oo lagu aaso kumanaanka shuhadada ah markii cisbitaalka ashifa laga soo tago cisbitaallo kale oo badan oo ku yaala magaalada khaza uu ka mid yahay cisbitaalka al undunuusi iyo sidoo kale kan turkida iyo sidoo kale cisbitaalada dadka kansarka qaba ayaa iyagana laga soo sheegayaa xaalad adag waxaa la sheegay in dhaawacyada qaar iyagoo qalliin ku jira gebiahaan buu istaagay qalabkii caafimaadka sababo ku aadana korontola-aan ay jirto sidaa darteedna sariirada qalliinka iyo kuwa bukaanka ay saacad weliba ku dhimanayaan boqolaal dad ah arrintu waaba kasii dartay cabdifataaxu soddon iyo sagaal maalin kadib oo hadda waxay taagan tahay in ciidankii yuhuudda rasaastooda ay ku dilaan dadkii shacabka ahaa xubintii wargeysada maanta waa naga inta gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gebagabeynay caalam ulyowm sidaas iyo nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا